allaha naxariistee garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo ka mid ahaa garaadada dhaqanka ugu waaweyn gobolka sool ayaa xalay ku geeriyooday magaalada garowe isimo iyo garaado iyo odayaal dhaqan oo gobolka sool kasoo jeeda ayaa ka tacsiyeeyey geerida garaadka warbixintan waxaa laascaano nooga soo diray wariyaha v o ada cabdikariin olol bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka sool isimada dhaqanka cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa tacsi ka diray allaha u naxariistee garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamed oo xalay ku geeriyooday caasimadda puntland ee garowe isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka sool ayaa ka hadlay geerida garaadka garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa ka hadlay geerida garaadka inaa lilaahi wain raajicun inaa lilaahi wainaa raajicun inaa lilaahi wain raajicuun ilaahay naxariisti jannaha siiyo garaadkeenii garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo xalay ku geeriyooday garoowe eheladii iyo qaraabadii uu ka tegayna ilaahay samiriya imaanaha ka siiyo dhammaanteenna samiriis imaan ilaahay naga siiyo waxaanu ka baryaynaa ilaahaynu godka u nuuro garaadku wuxuu ahaa runtii nin fac weyn oo saldanad weynna kasoo jeeda sidaad ogtihiina garaadku wuxuu dhalay toban wiil iyo sagaal hablood oo maanta nool garaadku wuxuu ahaa garaad ku sunta nabadda garaadku wuxuu ahaa garaad kasoo shaqeeyey meel kastoo ay soomaali joogto nabadeeda kuna caan ahaa hadal adag oo runtii run ah nabaddana ahaa raggii buddiga oo ahaa xiliyadii dowladdii dhexe ee dowladda soomaaliya ay burburtay sidii beelaha laisugu soo celin lahaa wuxuu ahaa raggii dhidibada u taagay nabadda gobolka sanaag shirkii baraadhaa ee gobolka togdheer ka dhacayna ee beelaha lagu walaaleynayo waqooyigana uu qeyb weyn ka ahaa garaadku sidaad ogtihiinba wuxuu ahaa raggii dhisay puntland oo waxa weeye wakti badan iyo jihdi badan u huray waxaan ummadda soomaaliyeed iyo wixii islaamaba aan u sheegayaa in garaadka tacsidiisa laga soo qeybgelayo oo laga imaanayo etoobiya kenya iyo dhammaan soomaalidu meesha ay gobolada ay kala joogaanba isniintana lagu tukan doono magaalada garowe magaalada sarmaayo ee gobolka sool ka tirsanna lagu aasi doono garaadka waxaa la boqray siddeetan iyo labadii afartankaa sannadood ayuu hadda isagu hayay marka laga reebo awowayaashii iyo aabihii inta ay soo hayeen ilaahay waxaanu ka baryaynaa garaadkaasi nin qaaliya oo runtii noogu weyn garaadadayada goboladaas iyo deegaankaba uu ahaa ilahay naxariis jannaha siiyo ilahay naxariis jannaha siiyo innagana ilaahay hanugu daba naxariisto odayaasha kala duwan ee ka hadlay tacsida garaadka waxaa ka mid ah jiif caaqil cabdikariin saleebaan mursal
geeridu waa xaq ee ku timi garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud waxaan uga tacsiyadaynaynaa madax dhaqameedka soomaaliyeed oo dhan ismo iyo madax dhaqaad hadday tahay waan uga tacsiyadaynaynaa waxaan kaloo uga tacsiyadaynaynaa intuu garaadka u ahaa isagoo garaad soomaaliyeed ahaa gaar ahaan gobollada sool sanaag iyo cayn ee ummadda ku dhaqan qoyskii reer garaad dhammaantii waan uga tacsiyadaynaynaa inta gobollada inta degtoo dhan uga tacsiyadaynaa iyo ummadda islaamkaba sidoo kale oday cabdilaahi xirsi aadan oo ka mid odayaasha gobolka sool ayaa isaguna ka hadlay geerida ku timid ee garaad saleebaan garaad maxamed inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun halkaa waxaanu taxsi uga diraynaa isimada soomaaliyeed isim ka mid ah garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud dirana tacsi in ilaahay jannadii ka waraabiyo samir iyo imaan naga siiyo waxaanu u diraynaa tacsi ehelkiisa iyo isaga iyo intii allaale intii waxaanu u diraynaa tacsi isagana ducaanu u diraynaa maayirka hore ee degmada laascaanood kayse maxamed xuseen ayaa isaguna ka hadlay geeridaasi waxaanu tacsida u diraynaa ummadda soomaaliyeed oo uu isinkayagii naga baxay garaad salaabaan garaad maxamed garaad maxamuud ka diraynaa gobolka sool waxaanu leenahay samir iyo iimaan dad ummaddii uu ka baxay xaasaskii caruurtii ilahay waxaan ka baryanaa kuwa xawdka nebiga ka caba allaha ka yeelo garaadka ayaa geeridiisa waxaa iyaguna tacsi ka diray madax kala duwan ugu horreeya madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda hore u soo qabatay xilal kala duwan garaadka ayaa lagu aasi doonaa allaha u naxariistay magaalada sarmaaye ee xarunta gobolka sool cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
qoyska iyo ehelada garaadka oo magaalada garowe shir ku yeeshay ayaa ku dhawaaqay in garaadka isniinta lagu aasi doono tuulada sarmaanyo ee gobolka sool waxaana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasada gobolka isku haya inaan la siyaasadaynin aaska oo lagu casuumay siyaasiyiin kala duwan oo gobolkaasi kasoo jeeda wariyaha v o eda nuux muuse barjaab ayaa noo soo diray warbixintan garaad cabdisalaan xasan maxamed iyo waxgarad kale oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay goobta lagu aasayo garaadka iyo sidoo kale wakhtiga aaska u dhacayo oo ah toddobaadka soo socda horraantiisa sidaad ogtiin garaadku xalay buu dhintay waa garaadkii ugu weynaa garaadada meeshan jooga ama degaankan allaha u naxariisto nin culus buu ahaa dad badan buu ka dhintay dad badan baa danaynaya ummadaha danaynaya aaska waxaan rabnaa inaannu jadwal u jeexno iyo meeshay uga soo qaybgeli lahaayeen tacsidaya aaska marka ugu horraysa waxaa laga dhigay maalinta isniinta ee soo socota haddii ilaahay idmo aroortii haddii ilaahay idmo ama salaada subax in lagu tukado magaalada garoowe masaajidadeeda masaajidkii marka aan ugu talagalnay insha allah oo aan isla garanno dadka culus oo aan safri karayn maadaama meesha lagu aasaya waxaa kaloo lagu aasayaa meesha la yidhaahdo sarmaayo sarmaayaa lagu aasayaa waxaan isla garannay garaadku maadaamuu dad fara badan garaad u ahaa oo oday u ahaa oo meelo badan looga imanayo siyaasadaha maamulada iyo waxaasina ay isdiidan yihiin in dadka uu u wada yahay garaadka u ahaa allaha u naxariistee inay ka soo qayb galaan si nabadgelya uga soo qayb galaan oo aan siyaasadaysnayn wax siyaasada shaqo kuma laha waa tacsi nin waliba inuu tacsi u yimaado inuu u duceeyo inuu u yimaado isimada ayaa ku dheeraaday in meesha laga saaro in la siyaasadeeyo inta lagu guda jiro aaska maadaama dhinacyo kala duwan oo siyaasadoodu isdiidan yihiin la filayo inay ka soo wada qayb galaan sida uu tilmaamay ugaas maxamuud ugaas cabdulaahi ciise guddi baa jirta shaqayn doonta haddii ilaahay idmo wixii barotokoolah na waxa weeyaan guddidaasa waxa weeyaan loo xil saaray haddii ilaahay idmo sida garaadku sheegay garaa cabdisalaan meeshaas waxa weeye aas baa layskugu imaanaya aaskaasina waxa weeye ixtiraam iyo xaqdhowr buu inaga mudan yahay siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed meeshay doonaanba ha ka yimaadaana waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil muxuu ahaaye lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysa ee goobtaa joogta waan taas waanu ka codsanannaa siyaasiyiinta imaan doonta haddii ilaahay idmo meeshaasna waxa weeye aasun baa loo imaanayaa wax kale oo ku hoos jira ama siyaasad ku hoos jirta ay ma jirto nuux muuse barjeeb v o a garowe